maadaama muuqaalada qaarkood saraakiishii oo markaas qaabilsanayd waxaan ku dhahay baaritaanka ay ka muuqdeen oo muuqaalka uu muuqdo shaqa kajoojin ayaa lagu sameeyey bedrinna waa lagu sameeyey oo taliska nisa ayaa bedrid ku samaysay oo beddeshay baaritaankana wuu soo dhammaan doonaa insha allah guddidaasi oo waxaan ku dhahay ah guddi madax bannaan oo ka wada ka socoto cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo ka socoto xuquuqul insaanka iyo wasaaradda amniga ka kala socdaan intaas ayaa baaritaanka ayaan u doonaynaa wixii ka soo baxan oo arki doonnaa